oo ay maanta shir ku qaateen odayaal iyo guddoomiyaha baalkacyo wuxuu ku yidhi madaxweynaha soomaaliya maamulka uu ku yidhi labada gobol ma dhisi karo horta waxaan la yaabanahay puntland ayadu qaybna waxay ka rabtaa inay dadka la qaybsato qaybna inay diido anugu arrintaas weeye arrintaan raba inaan kaga hadlo macnaha aada iyo aad iyo xanuun
waa gartay marka qaab noocabay wuxuu doonayaan markay hadleen oo shireen maxaa hadalladooda kaaga baxay ee qaabka wuxuu doonayaan a na maxaa hadaladooda waxaa iga baxay inaynan ahayn hadal maaragtay dhexalgala inaynan ahayn hadal dad mas-uuliyiin ku hadla inaynan ahayn waayo sababtoo tahay haddii la eego oo qaybta loo eego waxay rabaan in four pointy five k loogu qaybsado wax inay ku fadhiistaanna waa rabaan oo ay koonfurta soomaaliya ay wax ka noqdaan oo ra-iisul wasaaruhu uu ayaga puntland kasoo jeedo marka in ra-iisul wasaaruhuna puntland ka soo jeedo oo hadda ay tahay xataa qarad ay tahay oo arrintaas in waqooyi galbeed baa iska lahayd somalilanaa iska lahayd amba xitaa biraaba iska lahayd ayagu maba leh oo majarta waxay kamid yihiin koonfurta soomaaliya marka inay ku aandacoodaan oo yidhahan gobolada dhexe wax ma dhisi karta madaxweynaha soomaaliya wax ma dhisi karo aniga arrintaas aad iyo aad baan maaragtay anuga xumahay ummadda arrintaa loo soo jeedinayo madaxweynahooda iyo wasiiradoodana waxaan leeyahay qaabka noocaasa iyo xildhibaanadooda qaabka noocaas waxaan leeyahay waa qaab dib in looga fakaro u baahan somalilan puntland inay marka ka mid tahay soomaaliya iyo inaysa kamid ah waa in dawladda soomaaliya ay noo cadaysaa
waayahay marka ma waxay ka soo horjeedaan maamulo samaynta gobolada dhexe mudug iyo galguduud ha arrintaasay kasoo horjeedaan mudug iyo galguduudna waxay kamid yihiin koonfurta soomaaliya puntlandna waxay kamid tahay koonfurta soomaaliya marka inay ayagu qaybtoodana goostaan dekadii soomaaliya ka dhexaydana ay qaataan dekada soomaaliya muqdishona ay wax ka canshuurtaan tan puntlandna boosaasan ay yidhahdeen puntlandaa leh arrintaa wey arrintaan ka hadlayna oo aeroboortkooda ay goostaan dekadooda goostaan marka in xildhibaanadooda wasiiradooda ra-iisul wasaaraho oo ayaga kasoo jeedana uu macnaha koonfurta soomaaliya wax ka cunaan arrintaa wey marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaare waxaan leeyahay hadalkaasu dadku waxbuu gartaa dad waxyawaan maahan dadku waxbuu gartaa aqluu leeyahay cilmiguu leeyahay wanaaggan loo hayo dadka ha arkeen puntland ha arkeen hana u sheego puntland dhibahoodana ku shubo waqooyiga maarata gobolka mudug la yidhaahdo iyo galgaduud maamulka loo samaynayo in uu ka mid yahay nuugaal iyo iyo iyoiyo barina inay laba gobol tahay gobol mudug iyo galgaduudna ay tahay laba gobol saas macnaha waxaan leeyahay ra-isul wasaaruhu iyo wasiirada ka soo jeeda puntland ha ku shubeen dhibahooda in ay yihiin gobol maamul soomaaliya hoos yimaado dawladda dhexe hoos yimaadana ha aqoonsadeen
waayahay marka haddii aanan la xalinin arinta siyaasadeed ee hadda dhinaca puntland ay wax tabanayaan intayba qunuunucayaan ma kula tahay in maamul loo samayn karo gobolada mudug iyo galgaduud nacam waa loo samayn karaa waayo sababtoo tahay waxaa la yidhi maaragtay hangaraaraluguba dhugtiyo waa loo samaynaya waa loo samaynaya waayo madaxweynaha tegay wasiiraha tegay juhdi baa lagu bixiyey waa loo samaynaya taasna waxaan leeyahay puntland dadka ka soo jeeda caqligaa dib ha ugu laabteen labada dekedood waa soomaaliya iskale marka saaso iyo muqdisho isku mid weeye marka inay wasiirana ka noqdaan koonfur barina ay yidhaahdeen annagaa leh ma wax caqli geli kara maan dadka amideeyaanaan leeyahay anu saas saas halkaasa kusoo qaadinaya marka warkooda waxba hadda kasoo qaad malead leedahay hadday si kasta u hadlaanba maamulka labay goorab waa la samaynayaa a waa la samaynaya warkooda waxba kasoo qaad male lakin waxaan diidaya ama idaacadaha hadda v o da soo daynaysa wax walboo dhan in la macnaha dadka laga soo tegiyo oo aysan ahayn hadday yidhaha sida puntland oo kale goosadaana waa wax la yaqaano mogta waa ay diidaan laakiin soomaaliya kamidna maamulkiina waa diidaynaa ma garanayna anagu meesha hadalkaas ka socdo dawladda soomaaliya oo macnaha wasiirada ka soo jeedaan waxaan leeyahay iyo xildhibaanada iyo ra-iisul wasaaraha ka soo jeeda waxaan leeyahay arrinta puntland dib aa loo fiiriyo puntland ama qabiilkooda ha noqoto oo gacantaa ka taagan soomaaliya ama dawladda soomaaliya soo raacden halkaa taasaan kusoo gaabinaya midda labaad raba inaan raaco waa koonfur galbeed shariifka shariif sakiin wey hadda gobolada saddexda gobol ma dhisnaa shariif xasan sheekh aadan ah shariif xasan kadib ma dhisna gobolada koonfur galbeed madaxweynea dhisa madaxweyne ku-xigeenna ma dhisna sababta marka waxaan la yaabanahay maaha dadku waa qabaa-il waa dimuqraadiyadiya la sheegaya la hirgelinayo ummaddu mayna heshiin in uu ku soo duulo meesha la yahay jasiiro anu waxaan leeyahay arrintaas dib ha looga laabto waa khalad waa gardaro ummad baa degan ummadooduna meeshay rabtay raaci kartaa dadku xor weeye ma ahan xilli laysa duleey waa laga gudbay waxaan leeyahay koonfur galbeed ayadoon dhisma soomaalida waxay yidhaahdiin maba aadan dhalane dhowrtaysowkida maba aysan dhalan waayo marti baa laga yahay waa la ogyahay qof kasta waa ogtay maamulka beelaha uyaano marti baa laga yahay weli gudoomiye kuma leh gudoomiye ku-xigeen kuma leh wasiiru ma shaqeeyo madaxweyne ku-xigeen ma shaqeeyo shariifku marka dambiil zero wax la qaadan kara maahan dadka dad bay ka soo jeedaan dad baa loo diraya maanta kabacdi waxaan leenahay oon uga digaynaa koonfur galbeed in aysan ku duulin dadka jasiirad degan dadkaas si nidaama oo walaalnimo oo ehelnimo waxaan leeyahay ha loo dhex galo ha laakiin maamulka koonfur galbeed gobolka shabeellaha hoose oo saddexda gobol ay ka aramiyaan maadaama gobolka shabeellaha hoosena qeyb ka yahay miyayna u baahnayn inay xadeeyaan gobolka banaadir halkay la wadaagaan maya qofku waa xadeynka wax dhisana la xadeeyaa ma ahan waa arrintii maxamed geelle yuusuf ismaqiiq ninkii kasta yaqaano uu qofkii macnaha maxkamadda baabuurka usoo reero kale ma aha in laga dhigo dadkan muddooyin badan baa hawlaa dhex taallay wax badanaa dhex yaalla waxay raacsan tahay wadadku meesha hore u raaci karaa waxay raacsan tahay wadajir wadajir bay degan tahay ma ahan dad ciid qodanayo oo wax kale aan qaban oo dawladdu waa ay og tahay oo ciiddaa baabuurta saara in xabad lagu dhameeyo laba boqol oo kun lagu dilo koonfur galbeed ma ka yeelayin mana la qaadan karno mana qaadanayo ha jaziira adiga aqoontaad u leedahay gobolkee baa laga xukumay kulata jasiira waxaa laga xukumaa aqoontaan ule markii soomaaliya soomaaliya waxay hoos imaanaysay shabeellooyinka waxaa laga xukumaa afgooye waauya laakiin xuduud in la dhigo oo maanta ay dad ku laayaan markaa laga xukumaa ay dad ku laayaan oo ay u yimaadeen ummad meel degan oo ilaa iyo ka qarni ka qarni deganeed anigu waxaan lehay koonfur galbeed markaad wax dhisatiin oo madaxweyne ku-xigeenkeedu shaqeeyo oo wasiiradooda ay shaqeeyaan markaas kabacdi u imaada maaragtay xuduudda imaada laakiin maamulkii oon dhisnayn oo wax wada socdo aan la arag oon qof qof saaran waa dadku laynayo boqolkiiba toddobaatan iyo shan ayaa casuurta ayagaa u bixiya boqolkiiba toddobaatan iyo shan ayagaa leh marka adigu waxaad leedahay muran kama taagna jaziira in shabeellaha hoose ka tirsan tahay laakiin marka hore maamulka hala dhammaystiro markaas kadib ha yimaadaana maamulka hala dhamaystir maamul aan dhamaystirnayn oo meel jirabaan labono maaragtay gaari dabadii saaran dadka lagu malaynayo maamulka ha dhamaystireen ummadda ha kamid noqoto madaxweyne ku-xigeenku ha shaqeeyo wasiirada kale ha shaqeeyeen toddoba baa shaqeysa toddobada ninna waa ba iyo boqol ay kasoo jeedaan marka ma qaadanayno dadka in la dilo waa maaha dowladnimo maha waa baara waxay u ordayaan maha wax dowladnimo u ordi maayaan
aad baad u mahadsan tahay ayagu salaam calaykum